رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal kollay casharkii hore iska bilowun ahaa dee xadiid sarnaxma waxay noo raacun tarjamadii bukhaari kitaabkiina ficlan saakun baa wanagaa ugu bilaabi doona biidn illaahi tacaala ee wax yar baa inooga dhinnaa hordhaciisii inoogaba dhinnaa markaa dee cinwaankiisu waa kitaabu aladab ilmufrad ee cibaaradan aladab siay kuba tacriifiyaan ama xaafidnu xajar kitaabuladab uu kuba yidhaaho waxay yidhaahaan isticmaalu maa yuxmadu qowla wa ficlan adabku waxa weeye waa wixii la mahadinayey oo wixii dee ruuxu ammaan iyo mahad kuba mudanayey ama hadal ha noqoto ama ficil haba noqoto la isticmaalo lagu dhaqmo lagu sifoobo taas baa adab lagu magacaabaa waxaa kaloy ku tacriifiyaan alaqdu bimakaarim alakhlaaq adabku inuu yahay akhlaaqda teeda fiicfiican oo la qaato lagu sifoobo laguba dhaqmo ee barhkoodna waxay yidhahaan walow qayb makaarim alakhlaaq unbay ka mid noqon eh adabku inuu yahay tacdiimu man fawqaka warifqu biman duunaka intaba xaafid ibnu xajar baa fatxulbaari kusoo naqliya ciddii kaa sarraysay ruuxii kaa weynaa ama waxuun kaagaba mudnaa oo la ikraamo la maamuuso la xurmeeyo ciddii kaa hoosaysay oo loo naxariiso loo dhimriyo loo debacsanaado taas baaba ay tahay bal waa adabkii haddaba sidaa imaka kitaabkan aynoo bilaabmaya aladabu lmufrad oo imaamkii bukhaari baa leh saxiixiisa ama jaamicu saxiixna kitaab baa ka mida kutubtiisa kaba mid oo kitaabu ladab iyadoonay isaga waxba raacsanayn halkan uu aladabu lmufradkani ka yahay isaga waa kitaabu aladab kaas baa saxiixiisa kaba mid ah markaa dee aladab lmufradna axaadiis badan ha wadaagsadeen oo kitaabkaa wixii ku sugnaa axaadiisii dee inteedii badnaydba halkan ha kuba yimaadeene laakiin laba kitaab bay kala yihiin oo cibaaradan uu raaciyey halkani almufrad waa sifo ka soocaysa kitaabkaa kale ee kitaabuladba laba kuba magacaaban ee qeyb jaamicu saxiix kaba mid ah marka sababta uu deetanna sifo ay u tahay kaba soocaysana kan aan hayna ziyaadaad badan buu leeyahay maadadiisa ka badan maadada kitaabkaa kale oo bal maalan kitaabka siduu xaafidnu xajar idhaha kitaabuladab almufrad markuu kaa kala sharxayo weeye axaadiis ka siyaadsanta jaamicu saxiix iyo kitaabuladab oo jaamica kuba sugan ayuu kulansaday dee aahaar mawquufa sheekhu ha kaba cabiro ama xaafid inay yaryihiina kollay dee inta kitaabka jaamicu saxiix kuba suganna ka badanna waa kulansaday wuxuu ka cabiraana wahuwa kahiiru alfaa'ida waa cibaaro xaafid ibnu xajar oo aada u miisaaman manaa kitaabkeedan buu sheegaya waa kitaab faa'iidadiisu ay badan tahay labada kitaab haddaan muqaaranayno kitaabkeenan aan hayno axaadiis iyo aahaar marka la isku daro kun iyo saddex boqol iyo labiyo labaatan bay gaadhaysaa marka aan raacno maxamed fuaad cabdilbaaqi siduu u tarqiimiyey kitaabka kitaabuladab oo jaamicu saxiixna waa laba boqol iyo lix iyo konton oo isna tarqiimka maxamed fuaad cabdilbaaqi una ee tafaawudka aada iyo aada u weyn baa uba dhaxaysa haddaan eegno kitaabuladab waxaa kuba sugan mucalaqaadka ayaa dhowr iyo toddobaatan gaadhay intooda badanna mukarar weeye ama kitaabka dhexdiisa ha noqoto ama wixii kaba horreeyey kitaabuladaba dhexdiisa ha noqoto ama wixii kaba horreeyo xaafid wuxuu gaadhsiiyaa mukararka ilaa laba boqol iyo kow inay tahay ahaarta kitaabuladab oo saxiixa kuba soo arortay waa koob iyo toban ahar halkanse way kaba badnaan doontaa bal markaa arrinkaasi wuxuu ina tusayaa tafaawudkaa weyn iyo umuurahaasi ahamiyada kitaabkeenani leeyahay oo kitaabuladab oo saxiixii kuba sugan inuu aada ugaba sii faa'iido badan yahay ugana axaadiis badan yahay ugana aahaar badan yahay ee sheekhuna raximahu llahu tacaala waa bukhaariyo wuxuu halkan kuba ururiyey wixii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laga wariyey afcaashiisii dee jaanibkan gelaysay ah wixii laynooga soo naqliyey aqwaal ahaayee akhlaaqdan islaamigae aada u sarraysiya adaabta diiniga kuba taca- tacalluqsanaa sidee bal masalan dadkii inay qaradka laga leeyahy waa taas aadaabta looga adab yeesho iyadoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laguba dayanayo akhlaaqdaa fiicfiican ee aada u sarraysa ruuxu uu kuba sifoobo arrin baana jirta ay tay imika bayna sii ogaano ah bukhaari kitaabkiisa saxiixa ah wuxuu shardiyey dee xadiida saxiixa mooye xadiid kale inaanu ku soo saarin rijaashiisana aad buu uxusho waa dadkaas siqaatu ruwaad ah haddii aanu ruux sidaas ahayn waa ruux shaahid iyo mutaabacayo uu laba yimaado laakiin kitaabkeennan aan hayno muu shardiyin wixii uu kitaabka jaamicu saxiix shardiyay oo ah inuu xadiidkii saxiixa ku gaabsanayo daciifkiina ka tegayo saa daraaddeed saxiix aada u badan waa qaalibkee waa sheegay xasanna waa ku jira isna aan yarayn waana inta kitaabka u badan daciifna waa jira kitaabkeennan waayo dee jaanibkan markii uu iyo aadaab iyo akhlaaq iyo waxaa kaba hadlaya shardigaas muu shardiyin daciifka ku jira waa ka yariyey kaasba kolley waana daciifkii looguba camal falayay fadaa'il alacmaal marka shardigiisii muxadisiintu ay u dejiyeen daciifka in looguba camal falo la helo taas buu noqonaya oo albani raximah llahu tacaala oo kala saaray kitaabka malaa isagu dee kutub kale oo kala duwan oo kuwa axaadiisa aba u kala saaro saxiix iyo daciif u kala saaray saxiixana ugaba jeedo xasanka iyo saxiixoo israacsan oo maa yuqaabilu daciif buu ugaba jeedaa dee ama silsilooyinkiisa ha noqoto ama kutubtan kala duwan ee uu kala saaray haba noqoto walow dee malaa ay fiicnayd isaguba waa sheegay in laguba yidhi iyadoo kitaabka sidiisii lagu daayo oo laakiin dee xukumkii un la raaciye kitaabkii saas si mualifkiisa ku dejiye laguba daaya mala taasi ay ka sii fiicnaydba in laba kitaabo kala duwan lagaba dhigo daciif ladab waa la madbaceeyo isagaa la hor madbaceeye laba boqol iyo toddobiyo toban asar iyo xadiis isugu jira weeye marka la eego ka kalena dee mukararaad buu xadfay sanadkana waa xadfay ee sagaal boqol iyo ziyaaduu noqonayaa iyadoo dee saxiixii iyo xasanu isuguba jiro daciifkii marka waayo kolley inta u yar dhaxaynaysa kun iyo saddex boqol iyo tirada aan sheegayana waa takraarkii uu kaba tegey oo bal markaa waxaan leenahay daciifna waa jiraa daciifkani waxa weeyaan daciif laakiin dee ka fadaa'il acmaal looguma camal falay marka shardigii la helo kolley meelo qaarkoodna shardiga waan soo qaadi doonaa insha allahu tacaala kitaabka dhexdiisa xagga abwaabta haddaan eegno jaamicu saxiix kitaabulada waa boqol iyo siddeed iyo labaatan baab walow baabka ugu horreeye way wadaagsadeen kan wuxuu ku bilaabunbuu ku bilaabaa kaas aayadda qur-aanka ay noo soo socota iyo laakiin kitaabkeena lix boqol iyo afar iyo afartan baab buu kulansaday markaa waa sidaa dee faa'iidadiisa badan ee xaafid sheegay maadadiisa badanba wey de intaasun mahay aahaartii asxaabtuna way dhex socotaa aayaad kala duwan buu munaasabaad kala duwanna usoo qaataaba wey bal jaanibka kitaabka waxaan ku yar khatimi lahaa kelimo aada u mudan oo uu leeyahay nin aada u aqoon badnaayo kutubta axaadiisiya kutubtana aqoon sarreeya u lahaa kolley meel daar almacaarif ama almacaarif alcuhmaaniya la odhanayo xaydar aabaad ku taalay oo markii ugu horreysay kutubtan sunna iyo rijaasha iyo kuwoodii ugu ahamsanaa qarnigii hore bilowgiisii aada looguba madbaceeyey almacaarif alcuhmaaniyana dadkii kutubta madbacaynaya saxayay kaa mida aadna halkaa daqiiq u ah waa nin la yidhaaho cabduraxmaan ibnu yaxya almucallimi ma aqoon aada u sarraysa markii dambena kolley xaramka maka ayuu kuba dambeeyey asalkiisa horena waa reer yamaneed oo dee maktabada xaramka ayuu ku dambeeyey ayaa kitaabkeenan kitaab keliya ayaa sharxay iyadoo kitaabku ahamiyadaa leeyahy haddana raggii hore cidi kamay sharxin wax tacliiqa iyo wax sharaxoo raggii hore ay leeyihiin maba jirto ruwaaddiisa iyada kutubtan dee taadiibulkamaal iyo mukhtasaraadkiisa uu ku jiraayo adabulmufrad walow dee marka uu saxiixa uu raawigu kaga mid yahay sa imaka xaafid ibnu xajaar taqriibka aan milacsanayno gaar rabsi gaara uma dhiga wixii adabulmufrad kaladu ama saxiixii un meelun kaga sugan yahay ama tacliiqa ugu sugnaado ama asaalaha ugu sugnaado ee markuu keligii yahay ayay ba iyo kha ayay rabsi ugaba dhigaano bal taraajimtiisa way ka shaqeeyeen de waana kuwa kala wariyey ee taase laakiin sharax la sharxa iyo taasi may jirin waxaa ugu horreeyey sharax laba sharxa waana sharaxa keliya leenahay waa jira imikaba dee dabacaadka badan ee kitaabka lamadbiciye kala duduwan mooyaane waa sharax lagu magacaabo fadlullaahi الsamad laba mujalad baa markii hore lagu madbaceeyey kolley xaydar dee dhulkaas aan sheegayo waa dhowr iyo lixdan sanadood hortood baa la madbaceeyey marka waana nin fadlullaahi اljilaani la idhaha hindi ahaayo dee isna waktigaas ahaa waktiyadii alifay baa waktigaasba ayaa sharaxiisa leh adigu waxaan arkay mukhtasarka oo la talkhiisiyey oo cunwaanku yahay mulakhasu fadlillaahi samad oo isna laba mujallada waan hayaaba oo nin daxun ama dee culimadii asar kaba midha uu dib u talkhiisiyey waa kitaabkii unoo dib loo qoray oo xoogaa la yar talkhiisiyey uun waa isna laba mujalad waxyaalaha kale waa taxqiiqaadune horta sharax hore ma laha haddaba sharaxaas baa taqdimadii uu lahaa waa muqadimadiisa hadalla kuba yimi ayaa isaguna cabdiraxmaan ibn yaxya almucalimi ayaa wuxuu cibaaraadkiisaan soo yar naqlinaya kitaabka anaga kuba tacalluqsantay hadhowna sanadkii baan soo naqlinay wuxuu dhaha dadkii islaamka yaqaanay oo cibaaradiisii ee ikhlaas dee iyo ama kiirada badani ka haysay islaamkoodiina mukhlisiinta ku ahaa waxay iyagu bal masalan dee sheegeenba waxa la wixii dee muslimiinta isaguna dee waktiga waktigan inxidaadke waxay iyagu taqriiriyeen buu leeyay badiyeen oy sheegeen in waxaan islaamka ama dadka muslimiintaa kuba dhacayee dacfi ay daciif yihiin iyo inaanay cid cid u hiirinaysaa iyo takhaadulkaasi jira iyo khawarku iyo inxidaadkan kala duwan ee muslimiinta asiibay sababtiisu inay tahay waa cibaaradiisii kitaabkan bilowgiisii inamaa kana libucdi macan xaqiiqati اlislaam fogidaa islaamka xaqiiqadiisii kaba fogaadeen inay tahay taas bay horta taa taqriirkeeda iyo sugiddeeda iyo sheegiddeeday badiyeen waa cibaaradiisii marka isagaa wuxuu leeyahy waxaan arkaana arrinka caynkaasa ee ah inay xaqiiqadii islaamka ka fogyihiin inay noqonayso umuur bay u laabmaysaa umuurtii saddex buu kaba dhigay iltibaasu maa laysa min addiini bimaa huwa minhu waxaan diintii kaba mid ahayn oo dee waa waxyaalaha ama xag ibtidaacugaba yimi diintii aan kaba mid ahayn oo lagu soo dhex daray oo wixii diinta kaba mid ahaa waxaan diintii kaba mid ahayn oo dhex galay oo dee taas waa mid dacfu lyaqiini bima huwa min addiin yaqiintii dadka aada hoos ugu dhacday oo yaqiintoodii yaraatay wixii diintaba ahaa oo ictiqaadkii fiicnaa iyo ictiqaadkaa fiicanna wuxuu keenaya waxaan in lagu dadaalo ku camalfalkiisa iyo bal difaaciisa iyo taa nooleyntiisa haddaba wixii diintaba kaba mid ahaa yaqiintii iyo ictiqaadkii la ictiqaadinayo isaguna hoos u dhacay iyo ta saddexaadu kaba dhigay cadamulcamali biaxkaami diin axkaamtii diinta inaantaa laguba camalfal macnaha ujeeddada caynkan ee ah bucdigii ay xaqiiqadii islaamka lagaba fogaaday buu leeyahay jawaanibtaas baasaan arkaya ay u laabmaysaa markaasaa wuxuu raaciya waa kitaabkan dee fatxu marka la eego aladab اlmufrad waa sharaxiisa markuu taqdiim uba samaynayey waa dhowr iyo lixdan sanoodood kun iyo saddex boqol iyo toddobaatankii hijirada waqtigii isago cibaaradan lahaa waxaanan anigu qabaa buu leeyahay aadaabta nabowiga ee saxiixa ah ee xagga cibaadaadka iyo mucaamalaadka iyo haddii la negiyo haddii safar la yahay iyo haddii cid lala dhaqmayo ama zawjo ha noqoto ama dad kale haba noqoto iyo haddii keli laba yahay iyo in waxa weeyaan haddii dee dhaqdhaqaaq lagu jiriyo haddii la xasiloon yahay iyo soo jeed iyo hurdo iyo cunid iyo cabid iyo hadar iyo aamus iyo waxyaalahaas oo dhan ee insaanka kuba imanaya adabtii rasuulkii ilaahay nabowiga ahayd ee saxiixayd ee umuuraha kuba tacalluqsanayd garashada la garto ee insaanka kuba imanaya iyaday taasi dheer tahay in lagu camalfalo kolba dee si u sahlanaataa inay taasi tahay buu leeyahay addawaau alwaxiidu litilka alamraad xanuunadaa uu soo sheegay waxyaalaha dawada keliya ay taasi leedahay oo jaanibka ay leedahay wuxuu leeyahay aadaabta caynkana oo dhaqankeeda iyo ku camalfalkeeda horta nafta kuma cusla waa wax sahlan haddii insaankii kuba camalfalo wixii iyada u sahlanaaye kaba mid ahaa kana tagana wixii aadaabta khilaafsanaa ee khilaafaya uu kaba tago dee waxaa meeshii imanaysa isagoon muddo dheerba arrinkiisu taa aanu ahayn inuu jeclaysto raqbeeyo inuu sii biirsado oo filisdiyaad taa uu biirsado marka waxaa dhici karta buu leeyahy inaanay muddo saasiba dhaafin dee isagii oo dee waxa weeyaan ilaa uu kaba noqdo qudwo iyo dayasho dadka kale uuba noqdo hanuunka laguba hanuunaya buu leeyahna hadigaas fiican iyo akhlaaqda fiicfiican ee rasuulka ilaahay inoo jileeyey oo ruuxu kuba dhaqmuu ka dabeeco yeesho xataa ayaanu heer sare kaba gaadhin beeb qalbigiisaa ku iftiimaya laabtiisaa ku waasac noqonaysa yaqiintii baa markaa qalbigiisii aada ugu xoogaysanaysa camalkiisna uu fiicnaanaya haddii bal matalan dadka dariiqaa maraya ay bataanna amraadda caynkaas ee uu keentay fogida diinta lagaba fogaado ayaa dee marka dambe meesha kaba baxaysa markaasaa wuxuu yidhaha waa hadalka wixii hordhac ugaba dhigaye kutubtan sunnaha ee la ururiyey kuwa ugu basiisan marka la eego xagga adab nabowina waa kitaabkan imaam bukhaari leeyahay oo waxaanu leeyahay kutubta imaam bukhaari leeyahe kala duwanba in dee jaamicu saxiix dabadeed kitaabka ugu horeeya ama kitaabka soo raacay tay in loo ihtimaamo ruuxii doonaya sunno inuu raaco waa kan buu leeyahay sababtu baabkan wixii kuba tacalluqsanaa wax sidaasuu ka tegay ma jirto aada buu ururiyey isagoo dee kolley aan sheegno inaanu shardiga kitaabka shardiyeyne laakiin haddana diqaiyo taxari umuurahan isticmaalaya ama ku dadaalaya waxyaalihii bal maalan waxyaalo kala duwana bal kuba baraarujinayo kolkol halkaa xadiid mucalaq kuba halkan isagoo mawsuula uu imano bal fawaa'id kale uu leeyahay waa hadalkii uu lahaa in almucalimi muqadimatu fadlilah islam mucalimina kolle waa nin dee waxa laga yaabaa dadkan dalabada ee kutubtan muqararku akrista inaanay aqoon saasa u lahayne waa nin marka la eego aqoon iyo waxa uu tari jaanibkan xadiidka iyo wixii kuba tacalluqsan iyo bal taas dee kutub aada u qayimale iminkana ay madbaceeyeen wixii uu ama risaalo lahaa ama kitaab lahaa ama wixii u laisu wadageeyo aahaaru lmucalim ay ku magacaabeen shan iyo labaatan mujalad ay ku madbaceeyeen aahaaru lmucalim xataa laba mujalado cibaadada malaa nin soomaaliyeed baaba taxqiiqiisa lahaa dee waa dad badan baa ka qayb gelayay oo mashruuc la qaybinaya buu ahaayo in la wariyo aahaaru lmucalim imaka dhowr iyo labaatan mujalad lagu madbaceeyo xataa ruuxu dee aan kitaabku helin isagoo mutawafira shabaka ama interneedada uu ka helaya kitaabku sidiisii wada dhan yahay bal waxa weeyaan hadalkiisiiba ha bal taasi waxay iga tahay waa kitaabkan ahmiyadiisi iyo isku baraarujintii markaa intaan kitaabka gelin kolley waxaan ku yar ballan qaaday sanadkii sanadkuna sidoo xaafido aan u soo naqliyaa un muqadimada falxbaari ku idhaah alasnaadiin ansaab lkutub bay de culimada qaar baa yidhi isnaadadu waxa weeye waa kutubtan abtirsiintooda haddii la yidhaha kitaabkan dee waa abtiriyo kale abtirsiintiisi waa sanadka markaa sanadkaa adigu aad sheegaysa ad wadaysay ilaa ama mualifkii aad gelinayso taas oo kale waa nasabkii kitaabkan iyo ansaabtii uu lahaayo saas oo cibaaro uu markuu fatxulbaari bilaabayo isagoo dee asaanidiisa halkaa kuba sheegaya muqadimadiisa dabadeed maha hadyasaari waa sharaxa naftiisa sheegaba alasaaniid ansaab lkutub waktigeenana ficlan asaaniid samaac ku wada xidhiidhay xaylata waa naadir bal de waa laga yaabaa in waxyaalo la yar helhelo laakiin waa naadire asaanida waqtigeenan iyo bal cusuur jirtay maka marka la eego janib dhan waxa ay tahay in waa ijaazo dee oo macnaha waa dee dariiqaasoo laguma soo naqliyo ijaazadu ay tahay in ikhbaar jumliha waa khabar ama warid warramid kitaabkan lagugu warramayo laakiin duuduuban halkay xadiis xadiiska ay duuduuban oo kale marka ijaazu baan ku warinaya bal sheekhan kaba warinaya isagana tiisi waa ijaaza uun waa suurtagalna ninkaa kale labaad inuu musnid ahaan riwaaye inuu leeyay muu tilmaamay adigu dee waxaan leeyahay samaac ama ikhbaar ay tahay laakiin dhexda u gelaya marka imaka waan aqriyaya dee kolley waa codku uu duubnaanaya un insha allahu tacaalana sa haddii ilaahay naftayda ayaan ku ballan qaaday maka waa dee qoraalkayguna dib baan usoo garaaci doona kitaabku isagoo haddii a la yidhaha tan isleeyahay dhexda intaa uu socdo unaanu dhammaadka lama sugaye ayaa haddii rabbi naftayda ayuu ii dhib yareeyana isahal isagoo qoran oo dhan ayaa heli doontaa niskankaasa kitaabkiisa sanadkiisa u raaci doona haddii a la yidhaaho ee dee kolley imaka diyaarna maaha dersiga koobaad in lagu dhegeyso bacda dersiga labaad ruuxuna iskalaba tagu yidhaha sanad baan saasnaad kolley taas ma rabo walow dee arrintu ijaazadii ay sahlan tahay laakiin ruuxu kitaabkii horta waxa kaba arka wey marka cibaaradaydii iyo culimadii un baan aqriyayaa in gees kalena waxaa inoo jira kolley nusqooyinkan aan hayno bukhaari laba nin baa ka soo horeeya labada nina waan kusoo dhacaya laba nin oo dee inta badan nuskooyinkii kitaabka ee la madbaceeyey kitaabka kamaan hadin sharxiisu baa sheegay dabacaad kala duwan buu leeyahay hadalkaa mucalimiin waxaa ka mid ah markaa saddex dabcaa jiray mid hindiya lagu madbaceeyey mid qusadiniya mid masr baa waktigiisaa jiray uu lahaa iyagoon jirin bay la mid yihiin waa xagga akhdaada badan iminkana dabacaad kala duwan baa la madbaceeyey waxaan eegi doonaa un kolley iyagoon muqaaranayn doona bal tde inaan kolley waan dabdin doonaa un insha allahu tacaala oo kolley waxyaale markaa hore uu sheegayo mucalimi oo dee la saxay way jiraanbe waxa weeyaan dabacaadka ama nusqooyinkiisii farta aye lahayay malaa barhkood mooyaane kuwa dee barh mooyaane intoodii badnayd kuwana sanadka inta ninka badan baa la socday kuwana khaasatan halkan labadan waasido ee kasoo horeeya bukhaari aan arki doona way socdeen laakiin sanadkan aan sheegayaaba uu gelaya un waayo halka uu gelayo marka cibaaradaydaa naqraya arwi اadab اlmufrada lamiir اlmuminiina fi xadiiثi maxamed bni ismaaciil albukhaariyi bilijaaza عن العلامة الشhيخ محمد بن علي بن آdم الولوي عن الشhيخ المسند أبي الفيض محمد ياسين الفاداني المكي عن الشhيخ عمر بن حمدان عن السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي عن أبيه عن صالح الفلاني قال قرأته جميعه على الشhيخ محمد سعيد سفر في سبعة عشر مجلسا بقراءته لجميعه على الشhيخ محمد أبي الطاهر ابن إبراهيم الكوراني الكردي عن أبيه المنلى إبراهيم بن حسن الكوراني المدني عن ولي الله أحمد القشاشي عن الشمس محمد الرملي عن زين زكريا ابن محمد وإمام شيخ الإسلام الأنصاري عن الحافظ بن حجر قال حافظ بن مركا يري قرأته على شرف أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة بسماعه على جده النور محمد بن إبراهيم قال أخبرنا به مكي بن مسلم بن علان إجازة عن الحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السلفي وإمامك السلفي قال أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواصدي قال أخبرنا أبو النصر أبو النصر ونكي لك بيد كسوغا مركب باب كدبديئون أحمد بن محمد بن الحسن النيازكي نوتنا وانكسرنا وانا قريو قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد العبقسي العبقسي كل ونسبة إلى عبد القيس حنا بدن كل كل العبدي كريين لا يراه عبقسينا وته قال حدثنا مؤلفه أبو عبد الله البخاري وحولي بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله تعالى wصayna اlإnsaana biwaalidayhi xusnaa waa sanadkii waa inoo xidhiidhay halkan baan soo gaadhsiiyey walow labadii nin uu kusoo yar celin doonoon iskana dhaafi dee in yarun baa hadal raacsan maan raaci doonaa oo bukhaari baa wuxuu yihi bismi اllahi الرaحmaan الرaحيim baabu qowlihi tacaalى wwasayna اlinsaana biwaalidayhi xusnaa bukhaarigiisa kale wuxuu ku bilaaba kitaabu اlbiri wasila markaasuu qowlihi tacaala yidhaahaa ilaahay qowlkiisii uu yihi wawasaynaa waan dardaaranay alinsaana insaanka biwaalidayhi labadiisa waalid xusnan macnaa waa dee maan yuxsina biwaalidayhi xusnan waa inuu u ixsaan falo u samafalo u baari noqdo ayaan labadiisii waalid u dardaaranay oonu farnoon amarnay taas baa yihi waa adda suurat lcankabuud kolley sababtuna waxay ahayd sacd ibn abi waqaas hooyadii markii ay doonaysay inay dib gaarayso cuntadii diiday ay tidhi ma cunto ma cunayo ilaa wax ma cabayo ilaad gaalowdo ilaahayna adigale ilaahay baa saa i amray bay dee arrinku ama ayaddu kuba soo degto halkaasay doonaysay dee tiina isagii ma yeelinoo markii dambe ay maalmo sidaa kuba jirtay cuntadii intay dadkeedii kale ayaa kuba qasbay haddaba aayaddaas marka muxuu yihi intan waa inaan sanadka aqriyay nuskooyinkana way dhacday haalibane أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحس ابن الحسن ابن حامد بن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي نيازكنا وما القري ونصف كبر ويد قراءة عليه فأقر به ومعنى وحوية كلي لا سنة كانوا واتان سواء قريي نيازكي وحكوه ريين إن قاضي أبو العلا محمد بن علي الواسطي يلا ninkaa weeye ninka hadalkale oo sanadkeedna kale inoogu jiri doona marka wuxuu leeyahy waan ku dul aqriyey qira'atan calayhi niyaziki kitaabka waa lagu dul aqriyay macnaha ujeeddadu waa aamusnaa ruux baa aqriyayay qaari ah markaa lama macnaynaya isaga laakiin dee sanad ahaan iyo wixin baa la dabdinaya ama riwaaya looga jeeda sheekii baa sidaa loogu dul aqriyaya faaqarra bihina waxay ka dhigan tahay marka sheekha lagu dul aqriyayo ee dee la odrhanayo inay halkanuu isagu akhbarana abulkhayr kaba yidhi ninka ku aqriyaya ku dul aqriyay wuxuu dhahay akhbarakum fulan can fulan can fulan buu odrhanayaa ayaa markaas wuxuu dee inay hebel baa ku warramay baa leeyahay waa rumayn uu ruuxan san kule u rumaynayo ayay odhan jireen nacam haa oo sidaasi way jirtaa marka sanadkii dhammaado taas bay kaba cabiri jireen wuu qirtay faaqara bihi oo asaaniida qaar baad arkaysaa saxiixay kuba sugan tahay xadiidkii iyadoo intiisii markii lasoo wada dhameeyey un ay meel ku taallo qaala nacam haa buu yidhi macnaha tan bay tilmaamaysaa faaqara bihi oo ruuxii markii lagu yihi hebel baa saaad ka maqashay ina isna waa laga warinayaa waa qirashadii laakiin shardi maaha sida kutubulmusalax inoogaba sugan oo kale duu ruuxu ruuxu baraarugsan yahay qaladka jiraya haddii wax isbedelaadna garanayo joojinaya uu yahay aqrintan lagu dul aqriyayo inu diidanayn baa qirashadiiba oo shardi ma aha laakiin waa istixsaan dee waana taa barhkood haba shardiyeen shardi ma aha waxba in taasi laakiin waa tan uu qirtay macnuhu waa tan marka wuxuu leeyay qadima calayna xaajan waa niyazikigan buu leeyahy isagoo soo xajay buu noogu yimi baqdaad buu markaa yimi bukhaariya xaggaasuu kaba yimi في sفر سنة سبعيiن وaلaثaمiئة saddex boqol iyo toddobaatankii hiجrada qaala markaa wuxuu yihi waa بن نyaziki أخبرنا أبوالkhayر أحمد بن محaمد بن الجليل بن khالد بن xurayث البخhاaري الكirmاني الcbqaصي kolley kirman iyo kirman ee kirman baan leeyahay waa alcbaqsiyuna waa tan aan sheegayo sanadkii baa dee markii hore soo aqriyay buu kuba sugnaa albazaaru sanata isnatayn wacishriina waalaamia oo waqtigii isaga uu kaba maqlay waa saddex boqol iyo labayo labaatankii bay ahayd qaala markaa wuxuu yihi abaqaskan baa odhanaya xadaثana abu cabdillaahi mxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim ibn اlmugiirati ibn اlaxnaf aljucfiy اlbukhaariyu qaala wuxuu yihi labadii sanado waa imankay isu keen gelayaan isu keen xidhiidhayaan wuxuu yihi bukhaari xadaثana abاlwaliidi qaala xadaثana shucbatu qaala اlwaliid bn اlcayzaari akhbaranii qoola samictu abaa camri الshaybaniya yaquul xadaثana صaaxibu hadihi اdaari bal sanadada kolley dee haddii aan isdhaha ku wada joogso kitaab ma soconayo waana kitaab inala socon doono laakiin maalintiiba haddii mid lagaba sheego kolley wixii aan maanta in maanta qayb kale iga qaatee dhib ma laho waxun baynu kaba ogaan doonaa khaasatan ruuxan dee mashhuurkana waa la iskaba dayne arrinku waxa weeyaanu bukhaari abulwaliid iطiyaalisi waa hishaam ibnu cabdimalik imaam la ydhaha man taas buu kaba warinaya shucba isaga ka warinaya cibaaradan uu yihi qaala alwaliid bnu lcaysaari akhbaranii waxaa dee badan oo aan ku arki doonaa kitaabka inoo badan akhbaraniidu inay ismiga ka horeyso oo halkaasoo kale dee waxaa badnaan jirtay akhbarani اlwaliid bn اlcaysaari laakiin shucba waxaan sameeyo shucba tan uu sameeya isagoo magaciisa horreysiyo siiqadii dambaysiya marka wax kale maaha siiqadii horeyn laydun baa dambayse asalku muxuu yahay xadiidkana waa xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen oo dee inooguba sugane akhbarani اlwaliid bn اlcaysaar bay ta marka wuxuu uhi qaala shucba yidhi alwaliid bn اlcaysaari baa akhbaranii ii warramay oo qaala wuxuu yihi markaa samictu abaa camrin ayaan maqlay ashaybaniya kolley waa nin weyn oo mukhadram ahaa waqtigii rasuulki ilaahay bal waxaaba la yidhaha jaahiliyadii waa xajay in waqtigaa rasuulka ilaahay bal masalana taas buu lahaa waqtigan lasoo dee nin weyn buu ahaayo anoo geel la jooga ayaaba waqtiyadii dee adugu bicsadii iyo laakiin rasuulka ilaahay lamuu kulmin dabadii un baaba dee uu soo gaadhay waa mukhadram qolada la ydhaha walow in badan boqol iyo labaatan buu gaadhay oo uu dib usii noolaa sacd ibnu iyaas baa la ydhaha marka aba camrin الshaybani baa yihi qolum xadaثanaa waxaa noo warramay صaaxibu hadihi الdaar aqal buu ishaarayey fartuu ku fiiqayey daartan ninkii lahaa ayaa noogu warramay kolley ninku sheegayaana waa cabduلlahi بn mascuud weeye ee kuufana waa degenaa cabduلlahi بn mascuud walow dee markii dambe madiina kuba dhintay markaa gurigiisu kaa weeye kolley shaarixan fadlullahi samad baa wuxuu soo naqliyaa inuu daarna madiine ku lahaa oo markii dambe imaam maalikire ugu jiri jiray waa su isagu soo naqliyo laakiin dee qoladani waa reer kuufe eh kama dhigayna daaru madiine waa tii kuufo weeye aqalka ninkii lahaa baa noo warramay waa ishaaray oo biyadii gacantiisa wuxuu ku fiiqay ilaa daari cabdillaahi oo cabdillahi bni mascuud oo qaala wuxuu yihi cabdillahi bni mascuud sa'altu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey ayulcamali camalka kee ka mida ama kiiseeba axabu loo jacayl badan yahay ila allahi caza wajal oo camalkan lala yimaado camalkee ilaahay ugu jecel yahay ayaan idhi qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh asalaatu salaad calaa waqtihaa waqtigeedii la tukado kolley liwaqtihaana laamna way timi xuruufuljarna way isbedbedelaan oo laamtuna bimacnaa calaa un weeye macnaa salaad waqtigeedii dhexdeedii la tukado aan laga dambaysiin ee bal kolley waqtigeedii la tukado taas baa ilaahay uguba jecelya waana salaadii faraaid ahayd qultu waxaan idhi uma ayun maxaa ku xiga oo maxaa soo raacaya maxalushaahidkuna imaka qaybta dambu inoo noqonaya salaada bal maxaa iyada ku soo xigee camalka ugu fadli badan ba-a markaa ama ilaahay ugu jecel yahay qaala wuxuu ihi uma biru lwaalideyni kolley waa abwaab ay nala socon doonta oo casharuu noqon doonaa birigan uu inooguba bilaabay labada waalid oo loo ixsaan falo loo samafalo taas iyo birigooda ayaa soo raaca qultu waxaan ihi uma ayun maxaa soo raacayo haddana kuba xiga qaala uma aljihaadu fii sabilah jihaad fii sabilah birigii waalidkaa kaba horeeya xaqoodii waa kaba horeeyaayo sade axaadiis ay nooguba suganna haddii aanu ama dee rasuulka ilaahay baaba dee dad u yimi oo jihaad uguba yimi markuu weydiiyey ohaaday inay waalidkood joogaan uu yihi fa fiihima fajaahid oo yagii jihaadkuna marka aanu fardocaynka noqon idankooda ayuu kuba xidhnaanaya hadday joojiyaan ruuxii waa inuu kaba joogsado idankooda kuba xidhnaanaya wixii aan fardocayn ba ahayn markaa waxa weeye haddaba labada waalid ayaa dee birigoodu kolley way noo socon doontaa umuurama sharxaynoo dee waaya baa bilowgii weeye xadiiskuna waa xadiis aynu kutubtii xataa u yaryarayd axaadiisaba kuba sugna soo araragteen baan filaya marar uma aljihaadu fii sabiil lah haddana jihaadkii fii sabiil lahi laguma jihaadayey ayaa soo raaca qaala wuxuu yihi waxa odhanaya ibnu mascuud xadaanii waa ii waramay rasuulkii ilaahay bihina waa saddexdan oo markaan idhi ayulcamali axabu ilى اllahi saddexan buu isheegay kolle rasuulka ilaahayna iyadoo su-aashani ama ayulcamali afdal iyo la weydiiyey jawaabo kala duwan uu ku jawaabay way jiraan oy culimmadu kuba xambaareen uun in ama ruuxan saa'ilkaa dee nin keliya muu weydiinaya dad kala duwan baa wariyey midba meelba u yar baahna in lagu baraarujiyo laguba adkeeyo wuxuu ilaalinayana way jireen waktiyo kala duwanna waa la weydiiyo waktiyo ama dee waxa weeyaan jihaadkii uu aad iyo aad looguma baahnaa iyo wakti camal kale oo ama icaamu dacaam iyo waxyaalo saasa iyadna aad looguma baahnaa iyo waktiyo kala duwanna way jireenoo umuuraha awqaada kala duwan iyo ashkhaasta kala duwan iyo su-aashan ama ay kaba timi ama waktiyada su-aashan ay waafaqday ayaa jawaabihii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kala dunaa keenay ee bal meelahan yar ku kala duwan wuxuu uhi rasuulka ilaahay saddexdaa waa ii sheegay walow istazadtuhu haddii aan ka ziyaado dalbo oo haddaan markaa saddexdii inay anunba aamusay haddaan idhaha uma ayun waa ii sheegi lazaadani waa ii ziyaadin lahaa haddana waa iisii sheegi lahaa waa iisii sheegi lahaaba xaafid xajar iyo say idhahaanba waxa weeye saddexdan oo kale waxay dee bal masalan gaar ahaan looguma xusay waxay cunwaan iyo calaamo iyo hordhacbo ama ay dee noqonayaan cunwaan uba noqonayaan daacaadkii kaleo ruuxa saddexda salaadii faradkaay dayaca ilaa waqtigeedu ka baxayo isagoon wax cudurdaara lahayn salaadiina waxaan fudud ee sahlan ee ruuxa mashaqo kuba keenayo aanay ahayn dee acmaashii kalena uga dayac badnaanayaan labadiisii waalid waxa weeyaan xaqooda ay ku leeyihin aad iyo aada u weynaa ruuxa u baari noqon waaya u samafali waaya ciddii kale ama silo iyo biri loogaba jeedayna dee ugaba sii yaraanayaaba jihaadii kufaarta iyo gaalala jihaadkood iyadoo cadaawadooda diineed ay aad iyo aada uba badan tahay ruuxa kaba fadhiistaana dee inuu amable waxa weeyaan kuwa fusaaqi munaafiqiintii naftii iyo shahawaadkii iyo shaydaan iyo la jihaadana waa ugaba sii sahlanaa uga sii dee fadhi badnaanayaayo bal umuurahan ayaa haddii ilaalintooduna dee waxay u tahay cunwaan wixii kale ilaalinteeda iyagaba taadaacaadkii kale kuwan oo taqsiir meesha kuba yimaadaana waxay noqonaysaa cunwaan u noqotay wixii kale kaba sii hooseeyeyna in laba dayacee bal adigu muhimku laakiin arrinkaa horean sheegnay axaadiisa kala duwan taasay kuba jamciyaane iyadoo in wixii camalkii uguba fadli badnaa ama dadkii ilaahay uguba jeclaa iyo waxyaalaha caynkaasa sifaadkood iyo acmaashii jawaabo ay yar kala dunaadeen xadiiثkan waa xadيiث bukhaariyo mslim ba ay wariyeen oo labadii صaxiix nooguba sugan xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna yacla bnu caضaءi can abihi can cabdالlahi bni cumara qaala anahu qaal bal aadamkan waa kitaabkiisa صaxiixana waxbuu kaba wariyaa waa nin caalimo aadam ibn abi yaas la yidhaha shucbana waa imaam kolley kitaabkeena kuba badnaan doona yacla bnu cadaa alcaamiri waa nin taabici oo taabiciintii adigu yaryarayd kaa mida walow dabaqa ay ka dambaysay aabihii cadaa alcaamirina adigu xaafidsaduu kaba cabiro waa maqbuul oo barhkood baa ka dhigan in aan la aqoono waayo inankiisa yacla unbaa wax kaba warinaya cadaa alcaamiri baa cabdillaahi bni cumar kaba wariyey qaala wuxuu yidhi markaa waa mawquuf eeg muu odhan rasuulka ilaahay baa yidhi makasa inoo taala rida rabbi ilaahay subxaanaه wa tacaala ridihiisu oo dee kole dee alif ya waxa weeyaan laab la geliyana ilaahunbuu kuba dhacaa oo taas wax kale lafdigan de waa tan kolkol rabudaar iyo rab taa laba odhanayo waa idaafo iyo taase markay sidan tahay ilaahun mooye cid kale kuma dhacaye ilaahay subxaanaه wa tacaala ridihiisa uu raalli ka noqonayo shaksigu fii rida alwaalidi waa waalidka ridihiisa iyo raallinimadiisuu ku sugan yahay oo ruuxan waalidkii hadduu raalli kaba noqdo dee ruuxa kale muwaxidka acmaashiisa dee waajibaadkiisii kollay kalena ilaalinayay ah taasi waxay u keenaysaa ilaaho kaba raalli noqda wasakhadu rabbi ilaahay subxaana wa tacaala cadhadiisuna fii sakhdi alwaalidi cadhada waalidka ayay kuba sugnaatay oo dee ilaahay waa kan cibaadadiisii laba xidhiidhiyey labada waalid oo loo samafalo in insaankiina waxaa laga rabaa inuu dee waalidkiisii uu ixsaan falo kana taga caaqnimadiisii ridaha waalidkii iyo ixsaankii iyo birigii waalidna ilaahay ridihiisaa kaba dhalan oo dee taasuu ku mudanaya caaqnimadiisa iyo cadhada waalidka oo ruuxio ku caaq noqduu noqonayaaye dee waa dembi aada iyo aada u weyn oo kabaa'irta ama kuwa ugu waaweyn kaba midoo cadhada ilaahay baa kaba dhalanaysa taasba weeye kolle xadiidka macnihiisu waa inoo cad yahay laakiin midbaa jirto hortao imakastan xadiidkan waa kan bukhaari halkan buu kuba soo saaray dadka la wariyey waxaa ka mida tirmidi iyo xaakim iyobaa la mid ah in mid weeyaanoo horta ta hore can cabdillaahi bni cumar baa nusqooyinkii kitaabkeennan ku wada sugano way isku waafaqsan tahay laakiin kutubtii kale xadiidka warisay ee tirmidiyi ay kaba mid yihiin can cabdillaahi bni camrin bay ahayd waa cabdillaahi bni camrin ee nusqooyinkan aladab ulmufrad bay tani dhacday waa mid arrinta kale jirtaana weeye xadiidka mawquufnimona waa lagu wariyey san inoo taala marfuucnimona waa lagu wariyaa labadaba tirmidi waa wariyaa bal kaa marfuucana tacliiqiisa uu ku leeyahy tirmidi albani waa saxiix yeelaa halkana saxiixu marka la eega aladab lmufrad oo isna madbacaysan ee kitaab rowaye kale waa kitaab yar isaga wuxuu kaba cabiraa cibaaro xasanun mawquufan wasaxa marfuucan weeye haddaan mawquufnimo eegnana waa xadiid xasana laakiin duruqda kale uu leeyahy in marfuucnimo lagu wariyey marfuucnimaabuu saxiix kuba yahay waana tirmidi walow tirmidi uu ishaaro ruwaaddii xadiidkan warisay nin kaba mid ah ayaa rafciga laba yimi laakiin ninka inuu nin hiqaiye buu sheegaa matniga kitaabku kuba sheegaaye bal labada arrimood baa inooguba sugan macnu waa inoo daahire mid weeyaano waa saxaabigan cabdillaahi bni cumar kutubtii kale xadiidkan dhigatay ee soo warisay cabdullaahi bnu camrin bay ahayd waa ikhtilaaf meesha jiray laakiin nusqooyinka kitaabkeena tan baa kuba sugan kutubtii kale laakiin saasaa inooguba sugan arrinta labaad halkan mawquufnima lagu wariye xadiidku isagoo mawquufana waa jira san inoo taalo ahar mawquufa isagoo marfuucana waa la wariyoo dariiqa laguba wariyey marfuucnimadana waaba dee inoo sugan yahay iyadoo rasuulka ilaahay xadiidkiisii lagaba dhigo marka haddii dee kutubtii kale qaarkood aa ku aragtaan isagoo marfuuca waa wax jira bal waana wax inoo sugan weeye albanina tan mawquufnimadu xasan ka dhigaatay kalena inay saxiix tahay ayuu kaba dhigaa xasanun mawquufan wasaxa marfuucan waa cibaaradiisii bal in yar baan ku yar dari kolley maanta dee qeybtaa kale inaga qaatay wixii ka dambeeya kitaabku waa inoo socon doonaa baabu biri اlummi hooyada birigeeda ama ixsaanka loo ixsaan falo ayuu baabkiisii yahay ee labadii waalidba ixsaankoodii waxa weeyaan waa kaa waajibka waladkii kuba ah laakiin way sii kale xaq wey yihiin tii baanu baabkan gaarkaa uba dhigtay xadaثna abu cاaصm عan bhز بن xakيm عan abيه عan jadه qultu ya rasuul الlahi man abru abu cاaصm abu cاaصm الnabil baa la yidhaha kol haddaan halkan imaka sheegay iska jira marka dambe sheekha bukhaari kol hadduu yahay ضaxaak ibnu mkhlad الshaybani baa magaciisi iyo tani waa kunyadiisii annabilna way u raaciyaan oo waa bukhaari marka la eega mashaaikhdiisa raggii waaweynaabu kaga mid yahay bal ragga kale umuhaad kale sida muslim oo kale waa siday kaga wariyaana lamay kulmin sheekh baa u dhaxeeya bukhaarise waa ninkan laba kulmay ee wax kaba wariya abu caasimna caalimana weeye oo faqih ahaayo annabiil markay leeyihiin bay soo naqliyaan waxa nabiil loo yidhio waxyaalahay soo naqliyaan waxa de waa ruuxii qiimaha badnaaye ay kaba mid ahaa basre ayaa la joogay oo markaasaa dee maroodi iyagu malaa aan la aqoon baa magaaladii la keenay dadkiibaa dee daawaysho u wada dareeray waa majliskii cilmigii la joogo ibnu jurayj baa malaa markaasi majliskiisiina waa laga wada tego isagu sheekiibuu kuba hadhay wuxuu ku yidhi maxaad u tegi weydeed u daawasho tegi weydayoo laa ajidu canka ciwadan buu yihi de wax ii kaa dhaama iyo wax bedeloon helayaa ma jirto isaga cilmiga kalaba weynaayo markaasuu kaba cabiray nabiil baa tahay haddaba nabiil baa tahay dee barhkoodna waxay soo naqliyaan shucba oo isna mashaaikhdiisii kaba mid ahaa inuu dee kolkol bay iska dhib badnaayeen xeraha xadiidku way dhib badnaayeenoo dad culimo kala duwan oo akhlaaq fiicnayd ba akhlaaqda kaba xumeeye dhibtoodii badnayd daraaddeeda shucbaa dhaartay oo yidhi bil xadiid ma sheegayo bilba xadiid maba aqriayo markaasuu isagu yidhaa la yidhaha addoonkayga hebel baa xore xadid wa ghulaamii xorun anaa bixinayo addoon kafaaradii bixin ulaamkaygaasaa xora balada xadiidkai hakaba tegin oo kale oo nabilnimo saasaa loo yidhina waa la yidhaha bal adigu waa taas ama bas بن حakim an abيه an jaddi awogaa dambe waa صaxaabi waxa la yidhah bas بن حakim ibn mucaawiyaة بn xayda markaas صaxaabigu waa mucaawiyaة بn xaydaة الqushayri nuso axaadiid kala duwan baana dariiqan san oo kale laguba wariyaayo kolley sunanta ku badan ayaa laguba wariyaayo axkaam isagaba badan ayaa laguba wariyaa abi xakiimna waa taabici isagu laakiin waa dadkii صaxaabada qaar waa soo gaadhay laakiin lamuu arag wax صaxaabaa bahsiya awowgaa yihi mucaawiyaة بn xayda qultu yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahay ow man abaru yaanu ixsaan falaa ujeeddadu dee ugu horeyn yaa ku xaq leh oo dadka kale kaga xaq leh ixsaankayga iyo birigayga qaala wuxuu yihi ummaka ay bira ummaka kolley waa nasbinaynaayo mafcuulkii baan ka dhigaynaa ficilkaas biro waxaad u samafashaa ummaka hooyada qultu waxaa ihi man abaru haddana waa ku celiyey nusqadaan hayaa man abiru baa ii taaloo bacda la kasriyu ku celceliye laakiin wax wejoo luqada banaynaya ma garanaye ee man abaru yaan u ixsaan falaa oo aan u samafalaa oo dee ku xaqleh hooyadii uu sheegay yaa kale ku xaqleh qaala wuxuu ihi haddana ummaka bira ummaka qultu waxaa idhi man abaru waa mar saddexaad qaala wuxuu ihi ummaka hooyada qultu haddana kamuu hadhine mar afraad buu ku yidhi man abaru qaala abaaka bira abaaka aabbaha u ixsaan falo oo u baari noqo uma alaqraba falaqrab haddana ka dhow ee deesan walaalkii adeerkii dadkii haddana kuu soo dhawaa say kugu soo kala dhowaayeen ayaa xaqooda u badnaanaya bal xadiidka ta inooguma sugan xadiidka ee asalkiisu kolley yaanu kan ahaaninbe laakiin isagoo saxiixayn inooguma sugan macnahani waa jiraaye hooyadu xagga biriga biijmaaci ahlilcilmi iyadaa bihi kagaba horeysa waxaanay xaggii biriga kaba yeelanaysaa dee halaaثatu amhaali ma lilab sida xadiidka inooguba sugan sababtuna waxa weeye mashaqaday kala kulantay waladkii ayaa wax loo dhiga aanay jirin xamligii wadcigii waa tan hadiyo goor umul ay kuba dhintaan bal ta aan kuba dhimanna dihashada iyo taa kolley halis bay utay inay ku dhimato waa isaga dhalashadiisiibaa iyadu khadar ay guba jirtaa inay kuba dhimato macnaa haddaanay dhimanna kolley dee waa kuba dhowaatay ama way dhadhamisay dhib aada iyo aad u badan markaa fooshu qabato haddana waqtigii ridaaci ilaa uu ka weynaanayo iyo waxyaalahaasi waweyaan oo taas bay xaqeedu ugaba wen yahay oo weliba saddex goor uu kaba wen yahay xaqii aabbaha saas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uga celceliyey xadiidkan kolley abi da-ud iyo tirmidiyana kitaabkeena way la wadaagsadeen waana xadiid xasana waayo bahs ibn xakiim waa rijaasha xasanka marka la eegay sanadkaas dadkiisa waa dee ama xaakimyana way saxiix yeeleen kolley xadaana waa in yar yar dheerbe maanta bilow insha allahu taala ashirka wixii maanta ka dambeeya u socon doonaa allah subxana wa tacaala aclaa waclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka